qandho caashaq mutan melin ku dhiiro oo weydii in badan ayaa jacayl i hayay waxa aan jeclaa emma taas oo fasalkayga dhigata waa ay qurux badan tahay waana ay wanaagsan tahay dabcan maanta ayaan weydiin doonaa ma rabtaa in aad shaleemo aaddo oo aad aniga i raacdo sidaas lafteeda ayaan u weydiin doonaa haddii ay dugsiga timaado maanta aniga ayaa ka bixin doonaa lacag baan kaydsaday xitaa nacnac waa ay ku filan tahay emma waa ay xanuunsanayd toddobaadkii hore qunfac ayaa hayay waana ay hergabsanayd laakiin allay lehe hadda waa ay caafimaad qabtaa maxaa yeelay waa tan hadda soo socota alma ayay la socotaa hayaay haa emma baan weydiinayaa xaggayga ayay u soo jeesanaysaa